wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada nairobi ee dalka kenya ku soo bandhigtay mashruuc lagu dhisayo xaafadaha isku raranka ah ee deegaanada aan sharciyeysanayn ee ku yaala dalka soomaaliya munaasabadda lagu soo bandhigayey mashruucan ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socday hay-adaha caalamiga ah hay-adaha dowladda iyo xubno ka socday dowlad goboleedyada dalka agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta xukuumadda federaalk soomaaliya mahdi sheekh cabdulaahi ayaa ka warbixiyey muhiimadda mashruucan
shirar socday muddo isbuuca oo aan halkan nairobi kula lahayn weel bankiga iyo deeqbixiyayaasha iyo maxaa la yidhahdaa bartinarsi kale ee dowladda kala shaqeeya mashaariicda horumarinta aan halkan nairobi kula lahayn mashruuca ugu muhiimsan ee aan halkan u joogna isbuucan wuxuu ahaa mashruuca nagaad oo magaalooyinka soomaaliya kuwooda ugu muhiimsan laga soo bilaabo hargeysa garoowe dhuusamareeb beledweyne muqdisho baydhabo iyo kismaayo oo ah toddoba magaalo ka fuliya maxaa la yidhahdaye mashaariic waaweyn hargeyse hadda ayaa lagu soo daray laakiin lixda kale ee magaalo horay shaqo badan uga hayay ayaa halkan waxaa la isku wareysanayey waxqabadka halka uu marayo iyo maxaa la yidhaahdaa hadday jiraan wax caqabada iyo hadday wax jiraan wax gaabisa iyo wixii horumar ee la gaariba arrintaasoo runtii arrin aad u qurux badan ahayd aadna aan uga mahad celinay shaqadii qiimaha badan ee ka socday magaalooyinka aan soo xusnay magaalooyinka aan soo xusnay shaqooyinka laga qabtay waxaa ka mid ah in loo dhisay jidad aad u qiimo badan oo dadka deegaanadaasi aad u mahadiyeen sidoo kale in biriijya loo dhisay sidoo kale in hadda gacanta lagu hayo biyomareennada magaalooyinkaas in iyadana xal loo helo oo dabcan qorshaha iyo mashruuca qaybka ahaa waxaa farxad noo ahayd inaan maanta halkan iyadana ku daafurnay mashruuc cusub oo isagana boqol milyan ka badan ku kici doona insha allah oo isla magaalooyinkaasi qaybo kale oo ka dhinnaa lagu kafargarayn doono oo lagu qaban doono fulinta mashruucan lagu dhisayo xaafadaha isku raranka ah ee ku yaala dalka islamarkaana qaybta ka ah mashruuca nagaad ayaa waxaa dowladda dhexe ka caawinayo bangiga adduunka